munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jebinayeen arday baratay luqadda carabiga iyo culuumteeda oo wax ka baratay macadka barashada culuumta carabiga ee sibawey ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo waxaana munaasabada ka qeyb galay bahda waxbarashada kismaayo waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada gudoomiyaha jaamacadda kismaayo cabdirasaaq ismaaciil maxamed iyo maamulaha iskuulka jubba ee magaalada kismaayo ayaa u hambaliyeeyay ardada qalin jebisay waxaana ay ku bogaadiyeen ardada in ay muhiim tahay barashada luqadda carabiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa aniguna si gaara way wa waa ka faa'idaystay oo dee ardadana wax baan kuleeyahay aadna waan usoo dhaweynayaa oo ilmahaygaa dhigta waxa weeye si guudna waa tahniyad iyo runtii bogaadin iyo wax lagu dhaaloodo lagu farxo lagu faano intan oo da-yara oo diinta ilaahay u baranaysa inay carabigii iyo luuqadii iyo naxwihii iyo balaaqadii iyo iyo iyo sarfigii ay horta iska soo dhisaan oo furayaashii soo qaataan dabadeedna ay diintii raadsadaan markaad wax fahantaad ma garanaysaa aad de wax baran kartaa waanan idiin duceynaynaa sida culimmadii hore idinku duceeyeen macad simaweyhi iyo maamulkiisa iyo macalimiintiisana waan u mahad celinaynaa waad og tihiin waxaa la dhihi karaa macadkan waa halka macahad ee xoogga saara luqada carabiga deegaankan haddaan ku noollahay macaahid kalaa jira oo culuuma sharciya iyo luqa alcarabiya labadaba bixiya laakiin isagu wuxuu kaga duwan yahay inuu dhankii luqada xoogga saaray iyo ku hadalkeedii iyo diyaarintii dhallinyaro ma garanaysaa luqadaas xambaara oo nooleeya siday iyaguba sheegeen in luqadii duulaan lagu yahay oo indithaar ku dhacayna iyagaa inoo sheegay luqadii carabiga ay iyo ciwaanadii iyo mawaadiicdii ay noo soo diyaarinayeen maamulaha macadka sibawihii axmed sheekh rashiid ayaa u mahad celiyey marti sharafkii kasoo qayb gashay munaasabada qalinjibinta waxaana uu ardada kula dardaarmay inay sii wadaan waxbarashada ardayda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha mucalimiinta dhammaantiinba waxaan idinku soo dhaweynaynaa xafladda qalinjibinta macadka sibaweyhi ee labiyo tobnaad sidii inoo caadada ahayd markay arday dhammaysaba xaflad sidan aynu u qabanaa oo sagootin ah marka ardayda iyo dhammaan dadka kasoo qayb gala waxaan leenahay bagaad oga soo qayb gasheen waadna ku mahadsan tihiin wakhtigiina qaaliga ah